maanta oo taariikhdu tahay shanta bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo tobanka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad niqaabadkii loo haystay eedeysane maxamed maxamed abuukar maxamed carab ina faadumo ibraahim soddon jir ah ku dhashay degan bardaale kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad kusoo dacweeyey in uu ka tirsan yahay ururka nabadiidka al-shabaab lana shaqeeyo islamarkaana ka soo baxsaday xarunta dhaqan celinta sarandi kadib kadibna uu dib ugu laabtay ururka nabadiidka al-shabaab lagana soo qabtay degmada baydhabo isagoo doonaya in uu kuf- ka fuliyo howlgal ammaanka liddi ku ah markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda soddon iyo saddexaad suuratu almaa'ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qaraalka eedeysane maxamed maxamed abuukar maxamed carab oo uu ka horqirtay maxkamadda horteeda inuu ka tirsanaa ururka nabadiidka al-shabaab uuna ku biiray laba kun iyo toddobadii kana baxsaday laba kun iyo saddex iyo tobankii usuna dhiibay dowladda laguna xareeyay xarunta dhaqan celinta sarindi ee magaalada muqdisho markii uu ku jiray laba iyo toban bilood uu ka baxsaday uuna tegey tuulo ka tirsan degmada qansax dheere kadibna uu soo galay degmada baydhabo halkaasna laga soo qabtay doodii qareenka oo ahayd in eedeysana eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane maxamed maxamed abuukar maxamed carab uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo ogey waxayna ku xukuntay shan sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcaan wabilaahi towfiiq